waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
galab wanaagsan dhammaantiinba waa isniin bisha luuliyana ay tahay labaatan iyo afar sannadka labada kun iyo labaatan iyo saddexda magacayguna waa xasan jaamac wararkana waxaa ugu waaweyn maanta hindise cusub oo dowladda federaalka ee dalkan australia ay soo jeedisay ayaa lagu xaqiijinayaa in shaqaalaha kaashuwalka la yidhaahdo ee saacadaha joogtada shaqeeya la siiyo shaqo markaasi bermanant ah sbainna waxay wajahaysaa baarlamaan aan cidna aqlabiyad ku lahayn kadib markii dhinacyada midig iyo bidixba ay u badan tahay inaysan tiradii la rabay oo xildhibaanaha helin wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dowladda federaalka ee dalkan australia tony burg ayaa sheegay in hindisaha cusub ee dowladda federaalka lagu xaqiijinayo in shaqaalaha kaashuwalka oo saacada go-aan shaqeeya la siiyo shaqo joogto ah haddii ay sidaasi doonayaan dowladda ayaa wada dib u habeynta nidaamka shaqooyinka dalka kaasoo ku qasbaya shaqabixiyaasha inay dad gaaraya siddeed boqol iyo konton kun oo qof oo markaasi ay ka dhigaan shaqaale joogto ah kuwaas oo hadda ku shaqeeya kaashuwal ahaan qofkii shaqaalaa oo isagu aan rabin inuu shaqo joogta ama bermanent laga dhigo wuxuu dooran karaa inuu kaashuwal sii ahaado ayaa la yiri sbain ayaa qarka u saaran in lasoo doorto baarlamaan aan cidna aqlabiyadiisa lahayn markii garabyada bidix iyo midigtu ay heli waayeen tiradii xildhibaanada ahaa ee loo baahnaa inay iskood dowlad usoo dhisaan tan ayaa u gogol xaaraysa ayaa la yiri wadahadallo daba dheeraada oo ay dhici karto inaysan miro dhalin kuwaas oo la iskugu daeyo in dowlad lagu soo dhiso iyadoo sagaashan iyo sagaal boqolkiiba codadkii la tiriyey xisbiga peoples party ee mucaaradka ayaa ku guuleystay boqol iyo soddon iyo lix kursi halka xisbiga talada haya ee ra-iisul wasaare petro sanchez uu helay boqol iyo labaatan iyo labo xisbiyada yaryar ayaa hadda gorgortan lala galayaa si dhinacyadu ay isugu dayaan inay dowlad soo dhisaan booliska israa'iil ayaa tuubooyin biyaha ku furay si ay u kala kaxeeyaan kumanaan dibadbaxayaalah oo isugu soo baxay magaalada jeruusalaam iyadoo isbeddel weyn oo garsoorka ah cod loo qaadayo maanta oo bisha luuliya ay tahay labaatan iyo afar tobannaan kun oo israa'iiliyiin ah oo ku baaqaya in hindisaha isbeddelka garsoorka gebi ahaanba la tuuro ayaa safnaa waddooyinka jeruusalaam iyagoo ruxayay calamo durbaana tumanayey isbeddeladan ayaa qaadaya ayaa la yiri korjoogtaynta dowladda ee nidaamka garsoorka waxayna baarlamaanka siinaysaa awood uu ku burin karo ama aysan waxba uga soo qaadin go-aamada maxkamadda sare haddii markaasi baarlamaanku uu aqlabiyad ugu codeeyo arrintaasi wasiiradda cadaaladda dalka new zealand kribu allen ayaa xilkii iska casishay kadib markii lagu soo oogay dacwo ah inay si taxadar la-aana gaari u waday iyo inay diiday inay raacdo askari boolisa markii iyadoo cabsan ay shil ku gashay gaariga dhacdadan ayaa keentay in gabadhan oo soddon iyo sagaal jira ay hadda dib uga fiirsato mustaqbalkeeda siyaasadeed tan ayaa imanaysa kadib xanuuno dhanka madaxa oo hore aada warbaahintu ay uga hadlaysay booliska new south wales ayaa ku dhawaaqay inay bixinayaan abaalmarin gaaraysa toddoba boqol iyo konton kun oo dollar qofkii soo sheega macluumaad la xiriira rose howell oo ahayd gabar yar oo lagu waayey coves harber muddo labaatan sano ka hora miss howell ayaa markii ugu dambeysay la arkay iyadoo oo gurigeeda usii lugeynaysa bishii abriil labadii kun iyo saddexdii cayaaraha adduunka ee haweenka ee fifa world cup oo ka socda dalalka new zealand iyo dalka australia cayaarihii u dambeeyey waxaa fooda isa saaray holland oo hal ku garaacday dalka portugal faransiiska iyo jamaykana eber iyo eber ayay ku garba dhaceen saadaasha hawada berita oo talaada ah melbourne waa qayb ahaan daruur iyo shan iyo toban digrii sydney waa cadceed iyo siddeed iyo toban digrii halkii australian dollara maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo toddoba senti oo lacagta maraykanka ah
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali